yidhaahdo maanta shantii sano iguma fille oo ha idin dhibaye shan sanooo kaleeto ha idin dhibo baan raadinayaa waxaan ka raaligelinayaa shacabka soomaaliyeed waxaan ka raaligelinayaa arrintaas shacabweynaha reer puntland waxaan leeyahay war abdiweliyo war masiirka ummadda war sidaas laguma raadiyo lagumana geyo war haddii aan sharcigii ummadda soomaaliyeed ay weli noqotay ummada aan sharcigu u shaqaynin sharci beeleed baa u shaqeeyee warwalaalo waa ku abhinaynaye hal artikal baa dastuurkii shacabku ilaadsadaa oo ay waa qodobka doorashada ka hadlaya marka maadaama aad dhammaysatay teeramkaagii oo labaatan beri kaaga harsan tahay war waa kugu filan tahay haddaanba sharciga lagu horgeynayn oo sharci uusan shaqaynayn war inta ka xishootid talada masiirka ummadda talada dalka dadku waa wadaagaa awoodana shacabka hayskale intaad xishootid shaqada serfiskeeda furudee ee qaabka doorashada ah oo ha naga cuslayn in aadan waxba helaynin waa caddahay waxa aad biisay baana keenay